asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadli waana xubinteennii haddii rabbi eedmahayo aynu inta badan ku wadaagi jirnay sheekooyinka ka dhaca bulshada dhexdeeda kuwaasoo laga yaaba inuu barhkood yahay dhanka qoyska badhna yahay dhanka qabiilada badhna yahay dhanka khayrada badhna yahay dhanka qooraalayaasha badhna yahay dhanka dumarka iyo qaybtooda wanaagsan ama qaybahooda kale taasoo ahayd xubin dhinac walba u dhex gasha bulshada oo laga yaabo inay minciyaal ilaa iyo minwaayeel ay kulmiso oo kolba dhinac laga soo badhgooyo ama laga soo minguuriyo ama laga soo hafsado xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkaas qayb ka mida haddii rabbi idmo middeennan maantana waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa markaaan ka hadlayna isla xubintan haddii rabbi idmahayo waxaa la yidhi nabsi mid baa ugu dhow horta nabsigu sidiisaba waa shay qallafsan sida ay taariikhdu ina bartay waxa nabsiga la yidhaahdaana waa khalad aad gashay oo aad bini'aadanka ka gashay oo guditaankiisa in lagaa gudo khaladkii ayna soo daahin nabsi ayaa la dhahaa waa nabsi ood af ka dhow ama galabsi ood af ka dhow afkeenna hooyo markii laga hadlahayo dee waa sidaas siyaalahaas iyagaa ayaa loo soo qaataa marka nabsiga waxaa la yidhi midka ugu dhow ee la dhihi karo waa nabsigii oo soo degdegay oo aan soo daahini wuxuu noqon karaa dee mahmaadanaaba kutusayso waxaa weeye nabsi ood af ka dhow yaaba kutusayso ood afadu dee waa ooddii heerka afka hore lagaga didi jiray inayna ood meel dheer taalla ahaynna dee adba waad garanaysaa nabsi ood af ka dhow saasay u dhaheen markii soomaalidii hore marka nabsi midka ugu dhow soomaalidu waxay dhaheen ee nabsi ugu dhow nabsi ka ugu dhow ayay inoo sheegeen waxaa la yidhi nabsi waxaa ugu dhow ama nabsi waxaa ugu degdeg badan midka ee ku kalifa nin naa qaawiyey oo iska daba qaawiyey ayaa nabsi ugu dhow iyadiibuu qaawiyey isna waa iska daba qaawiyey taasaa nabsiga ugu dhow baa layidhi sababtoo ah haddiiba ad aad gabadhan ku khaldantood calladii ka siibtay dee adna nabsigii baa ku hayo calladii baad iska siibtay nabsi waxaa ugu dhow ninka gabadh qaawiyey ee iska daba qaawiyey kaasaa nabsiga ugu dhow uguna degdeg badan ayay dhaheen dadkii soomaaliyeed ee hore marka lagu leeyahay nabsi kaasaa ugu dhow dee waxaa weeye haba galabsan nabsiga nabsiga haba galabsanine iska ilaali oo ha noqonin ninkii haddii ilaahay kuusuma ogol yahay ee sidaas yeelay ee iska daba qaawiyey gabadhuu qaawiyey ha noqon noqo haddii ilahay kuu idmaayo mid nabsiga ka dhowrsada oo durba nabsigu uusan isagana cunaha qabanin ama uusan buuranin noqo ayay ku leedahay xubintan tilmaanta ay bixinaysayna waa middaas oo aan dhihi karno waa laga soo qaadan waxay digniin ka tahay inuusan nabsigu kugu noqonin mid moog ama kuku degdega ama khaladaadka bini'aadanka iska gala si aan dhowrsi lahayn taasaa lagaaga digay waana in laga fiirsado in khaladaad la galo weliba soomaalida o dhan ba aad moodid bahalka nabsigu inuu raarta u jiidsaday maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta haddii rabbi idmo waxaa la yidhi lugtii jeeni dhaaftaa way jabtaa lugtii jeeni dhaaftaa way jabtaa heesna wayba ahaydo lugti jeeni dhaaftay jilibkii ku liishaa jabi waayi mayse mid aha jirto mid kale waxaa jirta lugti jeeni dhaaftaa way jabtaayo ma ogtahay baa iyana jirta iyo ruux ku jiidh neceb harka kuguma jiidaan oo iyaduna heesaha hoogiya ba'a ka mid a ama heesaha balaayadaa ku jiray